In ka badan labaatan carruur oo ku nool kaamamka magaalada Muqdisho ayaa loo qeybiyey deeq dhar oo loogu talagalay inay ku ciidaan. Deeqdan dharka ayaa waxaa iska soo aruuriyey gabdho Soomaaliyeed oo ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxayna ugu talagaleen carruurta danyarta inay kala qayb qaataan farxadda maalinta ciidda. Mukhtaar Cabdi Aadan oo loo soo wakiishay bixinta deeqdan ayaa ka warramaya deeqda dharka ay bixiyeen.
deeqdan waxaa bixiya dad muxsiniin ah laba gabdhood mid waxay ku sugan tahay wadanka jarmalka gabadha kalena waxay ku sugan tahay magaalada muqdisho saddex sannadoodaan sameynanaa barnaamijkan ciidsiinta sanadka koowaad toban iyo laba qof aan ciidsiinay oo agoomo ah ilaa shan iyo toban meelahaas sanadkii labaad hore waa kow iyo labaatan aan ciidsiinay sanadkan waa sanadka saddexaad in ka badan labaatan carur ayaan ciidsiinay waxaana soo gaarnay mid ka mid ah kaamamka ku yaala deegaanka dabcan waa degmada kaxda ee gobolka banaadir marka tira ahaan waa in ka badan labaatan carruur waaye sidaad u jeedaan oo wada agoomo ah kuwo kaloo badanna way jiraan keliya kuma eka kaamka labaatankan keliya baahiyo fara badanaa jira kaamka markii loo eego bacay u baahan yihiin waxay cunaan waxay cabaan waxay xirtaan hooyay u baahan yihiin baahiyaha kaamka ma ahan wax inta lagu soo koobi karo tan waa labaatan carruur tira kor u dhaafayso aan ciidsiinta u sameynay kuwo kalena waa jiraan oo kaamka ku sugan oo iyagana agoomo ah insha allah waxaan rabnaa wareegga labaad inaan ayagana ciidsiino hadduu eeba karaan noqdo waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa rabaana in carruurtan ay u duceeyaan gabdhahaas walaalaha ah ee muxsiniinta ah ee ku sugan muqdisho iyo sidoo kale wadanka jarmalka inay u duceeyaan muraadkoodana uu alla u sahlo waxay baxsadeenna bedel kheyr qabo inuu eebba siiyo ka farxi ee carruurta agoonta aan ugu magac daray feeska koowaad waa hadda fees one labadaas gabdhoodaana ka qayb qaateen fees two fees three ilaa iyo fees four waan samayn doonaa hadduu eebba karaan noqdo qaar ka mida waalidiinta dhalay carruurta loo qeybiyey dharka ciidda ayaa ka mahadceliyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka mahad celinaa deeqdan oo ciyaalkan la siiyey iyo waxaan dadkii soo dhiibay iyo dadkii ummadda caalamka oo dhan la tusayo waa kanaha ka dadaalay alxamdulilahi dadka soo dhiibay waa ka mahad celinaynaa wax wanaagsan shalay dadaan faraxsanayna maanta faraxsan shalay dadaan faraxsanayn aa caawa ku faraxsan waa shaa ilmaha yararkaa u faraxsan yihiin waxaan rajaynaynaa kuwa kale inay farxaan insha allah